bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ee warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in askara loo samayn doono guddoomiyii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ganacsatada soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan kuleh xaafadda isli ayaa sheegay in iyagu ay iska difaaci doonaan cid walba oo isku soo daydeen hantidooda ay billaqaystaan mas-uuliyiin ka tirsan puntland ee galmudug ayaa magaalada galkacyo ku yeeshay kulan hordhaca ku saabsan colaadaha beeleedka ah degaanada gobolka mudugka ku soo noqnoqday dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu ay qaadi doonto tallaabo ah in ciddii koowaada imtixaanka shahaadiga sannadda labada kun iyolabaalabada kun saddexiyo labaatan labada kun afar labaatan loo qaadan doono dhinaca boliiska iyo sidoo kale waxbarashada dibadda ah akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dooladii dhinaca ku saabsanayd ee baarlaaandiraahde doorashooyinka madaxweynaha dalka maraykanka ee trump iyo weliba sidoo kale ay yeesheen biden ayaa weli ka socotaa qaybo ka mida telefishinada dalkaasi ee maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaasi oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in askaran loo samayn doono guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo isagoo ku geeriyooday magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda oo horkacaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa sheegay in askaran loo samayn doono guddoomiyihii hore baarlamaanka islamarkaana ay kasoo wada qeybgeli doonaan dhammaan madaxda dalka iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ay ka tacsiyeen geerida guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo shalayta ku geeriyooday magaalada muqdisho ganacsatada soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh magaalada islii caasimadda dalkaasi kenya ee nairobi ayaa iyagu sheegay inay iska difaaci doonaan cid walba oo iyadoo kusoo gardarootaa inay ganacsigooda ay billaqaystaan qaar ka mid a culimada magaalada nairobi ayaa sheegay in hadda ka hor la isku dayay in bilolaqo loo geysto xaafadda islii islamarkaasina shacabka deegaanku iska iyagu ay ka hortageen kooxihii doonayay inay bilaqada ay geystaan islamarkaana haatan ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo isku dayda in iyagu ay soo bilbilaqo ay u geystaan islamarkaana ay wax walba oo arrimahaasi ku saabsan ay ka hortagi doonaan waxaana sidoo kale la sheegay in dowladdu ay ku codsadeen in iyagu ay siiyaan ciidamo ammaan ah si looga hortago dadka iyagu doonaya inay billaqe ay ka geystaan haddii ay rabshadahay sii socdaan sida dhacday dukaaminkai ganacsigai goobihii ku yaalay xaafadda magaalada nairobi gaar ahaan townka iyadoo la sheegay in in ka badan labaatan dukaan oo soomaaliya ay leeyihiin halkaasi lagu billaqaystay kulan hordhaca ah oo ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug loogana hadlayay wejiga labaad ee sidii wax looga qaban lahaa dagaal beeleed kusoo noqnoqday gobolka mudug mas-uuliyiinta labada dhinac ee puntland iyo galmudug ayaa sheegay inay kulankooda uga hadleen sidii deg deg loogu joojin lahaa dagaal beeleedka khasaaraha xoogan sababay ee ka dhashay gobolka mudug kulankan mas-uuliyiinta labada dhinac ku go-aamiyeen qodobo hordhac ah oo lagu baajinayo sii socoshada dagaalka beelaha oo gobolkaasi mudug ku dhex maraya go-aanada kasoo baxay kulankan waxaa u horeeya in shuruud la-aana loo joojiyo xabadda islamarkaan labada mas-uula galmudug ee puntland xaqiijiyaan hirgelinta xabad joojintaasi waxaa sidoo kale la go-aamiyey in mas-uuliyiinta labada maamul ee si wada jir ah ugu baxaan aagaga maleeshiyaadku iska hor fadhiyaan si loo kala raro ugu dambeyntii in dib loo bilaabo wadahadalkii islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan loo fiday gogol nabadeed oo laisugu keenay dhinacyo colaadu ay ka dhexayso ee dhinacyadaasi taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in iyagu ay qaadan doonaan askarta kaalimaha koowaad ka gasha waxbarashada dalka iyadoo sidoo kalena loo diri doono waxbarasho dibadeed taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in ardayda dhammaysatay fasalka labiyo tobanaad shahaadiga imtixaankan u fadhiistay ee kaalimaha koowaad ka gala loo qaadi doono waxbarasho dibadda islamarkaana ciidanka boolisku ay qaadan doonaan xiliya ciidanka booliska soomaaliyeed mudane firiin oo se uu ka hadlayay gabagabadii imtixaankii shahaadiga ee shalay lasoo gabagabeeyey ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay ardayda kaalimaha koowaad galay in dowladdu mudnaanta koowaad ay siin doonto islamarkaana uu sheegay in boolisku soomaaliyeed ee ardayda kaalimaha koowaad gasha ay qaadan doonaan islamarkaana waxbarasho dibadda loo diri doono waa haddii uu sheegay inay dadaalkoodu ay yihiin kuwo midho dhala ah
agaasimayaasha iyo howlwadeennada wasaaradda bahda saxaafadda waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maantay waa maalin farxadeed waxaan leenahay ilaah baa mahadle oo hawshii muddada isbuuca ahayd noo soo socotay ee intixaankii qaranka inay noogu soo dhammaadeen ama uu noogu soo dhammaaday maanta uu noogu gebagaboobay si nabadgelyaa waxaan oga mahad celinaynaa waalidiinta soomaaliyeed ee runtii wacyigelin fiican iyo barbaarin wanaagsan soo siiyey ilmihii ama ardayda soomaaliyeed iyo xaafada ay ka soo baxayeen runtii aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa cid kasta oo garab naga siisay oo naga caawisay hadday amniga ahayd iyo haddii ay ahayd wacyigelinta carruurta ama ilmaha intixaanka gelayey iyo wasaaradda waxbarashada oo runtii iyaduna si wanaagsan u qaabaysay oo u dejisay nidaam ama habraacyo wanaagsan oo ay marayeen ardayda soomaaliyeed ciidamada amniguna ay ku shaqaynayeen runtii waxaan leenahay guul wanaagsan ayaynu gaadhnay farxad iyo rayrayn baynu maanta ku jirnaa maalmaha ka dambeeya iyo maaragtay intixaanaadka inoo soo socda inoo iman doonana tan intixaankan maanta inaga gobgaboobay wixii aynu ka barannay ayaan ku dhaqi doonnaa haddii allaydmo haddii ay wasaaradda tahay iyo hadday tahay ciidamada amniga intuba runtii iskaashiga dowladnimadu guul ayuu horseedaa markii la kaashado shacabka soomaaliyeed iyo iskutashiga ay isku tashanayaan hay-adaha amnigu intuba waxaan maantay waxaa maanta inoo gabagaboobay intixaankii oo gobollada dalka iyo caasimadda intaba isku mid iyo isku wakhti iyo wakhtigii loo aasteeyey ku soo gebagaboobay inuu si nabada ku soo hoydana waan rajaynaynaa oo ku soo maaragtay uu ku soo dhammaado ku soo galbado waan rajaynaynaa ayadana intaasaa noo dhiman inta ay noo dhiman tahay intaasna waan taagnaanaynaa haddii allaydmo oo uu soo xaroonayo intixaanka gobollada ku maqan inta intixaanku uu socday waxyaabihii aan ka barannay maaragtay ama shaqooyinkii la qabtay wax ciladihii ama waxyaabihii soo noqnoqday ee aannu ka barannay waxaa ka mid ahaa habraacyadii iyo nidaamkii loo dejiyey dad dhallinyaro iyo dad waaweynba isugu jira oo isku dayaya inay marin habaabiyaan oo hay-adaha amniga iyo wasaaradda dhexdooda ay ka kalluumaystaan
warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibadda haddii aanu eegnana doodii dhinaca madaxmusharaxnimada ah ee madaxweyneyaasha ah donald trump iyo sidoo kale biden ayaa ka socota telefishinada dalkaasi inkastoo doodoodu iyagu ay diradda ay ku saareen sidii loo taageeri lahaa dowladda yuhuudda islamarkaana gacan loogu siin lahaa dagaalka ay kula jirto xamaas inta badan kamaanay hadlin arrimaha waxbarashada caafimaadka marka laga reebo siyaasadooda ku aadan arrimaha dibadda laakiin waxay diradda ay ku saareen arrimaha ku saabsan sidii dowladda yuhuudda loo taageeri lahaa guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan akhyaartaana dhegeysanaysaa iyo wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel